bsmi illaahi raxmaan raxiim alxamdu lilaahi rabbi اlcaalamiin wsala allah wslama calaa nabiyina muxamedi wcala aalihi waasxaabihi ajmaciin amaa bacdu waxaan ku dhex jirnay muqadamadii aan uga hadlaynay kitaabka saxiixu limaami albukhaariyi raximah llahu tacaala shalay waxaan ka soo hadalnay kitaabka magaciisa mowduuciisa taraajimta ku jirto iyo sida ay tahay shuruudda kitaabka uu ku socdo kutubta u khidmaysay kitaabkan waxyaabahaasaan ka soo hadalnay iyo masaa'il la xiriirto axaadiidta sababta ugu soo celceliyo iyo celcelin ma tahay horta sababka uu abwaabta ugu kala tafriiqiyo halka xadiid waxyaabahaasaan shalay ka hadalnay maanta in sha allahu tacaala waxaan rabnaa inaan ka hadalno ruwaatu lkitaabi can ilbukhaariyi bukhaariga dadka ka warinaayo kitaabka waxyaabahan waxaan u sheegaynaa waxay tahay qofka hadduu sharaxa fatxulbaariga qaato waxaasuu la kulmayaa marka haddii uusan waxba ka fahamsanayn ama waxba ka aqoonin waxaa laga yaabaa inuu ama ay dhibaan ama uu fahmi waayo fahm darradaas ay ku keento kitaabkii wax ka mida inuu fahmi waayo marka kitaabkan imaamuulbukhaari dad badanaa ka dhegaysteen ilaa culammadu waxay gaarsiiyeen sagaashan kun oo qof ayaa ka dhegaysatay sagaashan kun oo qof haddana dadkaasoo dhan magac badan kuma yeelanin ilaa afar raawi ayaa magac ku yeelatay oo aad yacnii looga wariyey oo kitaabka uu ka shubroobay xaggooda waxaa la yidhaahdaa ruwaaddaas mid ka mida moxamed bnu yuusuf alfirabriyu ama alfarabriyu labada dabdib waa jiraan nisbatan ilaa firabra moxamed bnu yuusuf alfirabriyu laba jeer ayuu kitaabka ka dhegaystay laba boqol afartan iyo sideeddiina waa ka dhegaystay mar kalena laba boqol konton iyo labadiiuu ka dhegaystay bukhaarina laba boqol konton iyo lixdii buu dhintay yacni intuusan dhimanin afar sano ka hor ayuu ka dhegaystay kitaabka waana riwaayada aad u caansan oo badanaa iyada un markaasi ay kutubta riwaayaadkooda iyo ay culummada riwaayaadkooda iyo ay gasho ayb raawiga labaad waxaa la yidhaha mansuur bnu muxamed albasdawiyu raawiga saddexaad waxaa weeyaan ibraahiim bnu macqil annasafi raawiga afaraadna xamaad bnu shaakir annasafiyu xamaad bnu shaakir ibraahiim bnu macqil mansuur bnu muxamed albasdawi iyo moxamed bnu yuusuf alfirabri riwaayada ugu caansanna waa moxamed bnu yuusuf riwaayadiisa ayb moxamed bnu yuusuf marka waxaa ka isagana ka sii wariyey kitaabka abu zayd almarwasi abu cali bnu sakan abulhaytham alkushmihani fadculbaariga marka waa ku arkaysaa iyo abu isxaaq ibraahim almustamli ayb ayaa ka wariyeen iyo abu moxamed xamuuyata asarakhsiyu waxay ka wariyeen mxamed moxamed bnu yuusuf alfirabri ayb iyaga markaas kabacdi waxaa ka sii wariyey dad kale riwaayaad mashhuura ayaa kabacdi yimid midda alxaafid ibnu xajar fatxulbaariga riwaayada uu ku sharxay isaga waxaa weeyaan mid uu ku tilmaamay atqanu riwaayaatin cindahu wa hiya riwaayatu abi dar alharawi can mashaayikhihi halaaa mashaayikhda saddexdana waa asarakhsi almustamli alkushmihani saddexdoodan iyay ka warinayaan moxamed bnu yuusuf alfirabri marka riwaayada fatxulbaariga uu ku dul sharxan yahay taasuu hay wuxuuna ku tilmaamay atqanu riwaayatin cindahu inay tahay marka abudar alharawi oo isagu markaas ka warinayo asarakhsi mustamli kushmihani saddexdoodaasna waxaa sheekh u ah ay ka warinayaan moxamed ibnu yuusuf alfirabriyu moxamed ibnu yuusufna bukhaari buu ka warinayayb kitaabka marka mararka qaar waxaa dhacayso matniga sharaxa ibnu xajar wuxuu ku socdaa riwaayat abidir waxaa dhici karta marka sharaxii haddaa akrisa riwaayadaasuu ku socdaa ku shaqaynaya matniga la saaray laakiin oo lagu dul qoray kutubta waa aragteen fatxulbaarigu matnigii iyo waa kala saarayaan iyo iyo sharax waxaa laga yaabaa marka matnigu riwaayo kale inuu yahay sharaxiina inuu noqdo riwaayata abidar marka bacdi alculamaa oo kutubtan riwaayaadka bukhaariga wax ka taxqiijiyey waxay dhaheen saas waa laga fiican yahay ayb fatxulbaarigana waa ku arki doontaan xadiidkana riwaaya ku taallo waxba sibuu u qoraa sharaxa dhexdiisana inuu si kale u qoraa laga yaabaa kelmad waana isku hal kelmad ikhtilaafka waxa keenaya waxay tahay sharaxana riwaayada ayuu dul saaran yahay matnigana riwaayo kalaa loo cuskaday amaa nusakhu lkitaab taas marka waa riwaayaadkan uga baxayna riwaayaadka ruwaadda yacnii saxiixulbukhaariga kuwooda caanka afartaas waaye maxamed ibnu yuusuf aan ugu sii caansan maxamed ibnu yuusufna ragga ka qaaday abulhaytham alkushmiyahani iyo abuu muxamed xamuuyat asarakhsi iyo abuu isxaaq ibraahim almustamli saddexdoodaasna abudar alharawi ayaa ka wariyey taasaana uu isticmaalay alxaafid ibnu xajar fatxulbaariga ayb taas marka waa ruwaadda nusakha kitaabka amaa nusakhu lkitaab nuskhatu alxaafid alyuniini ayaa waxaa lagu tiriyaa inay tahay nuskhada ugu asalsan xagga ictimaadka nuskho iyo ruwaadnabay kala yihiin ruwaadda waa dadkii ka warinaya bukhaariga amaa nusakha waxaa weeyaan kutubtii bukhaarigee la qoray siday kala ahaayeen ee axwaasheeda laga warramaa markaas ayb nuskhada marka alxaafid alyuniini wa huwa muxadisu shaam sharafuddiin abulxasan caliy bnu axmed ibni cabdillaahi alyuniiniyu albacliyu alxambaliyu ayaa la dhahaa toddoba boqol iyo kowdii ayuu dhintay shuyuukhdiisa waxaa ka mid ahaa alxaafid almundiri ayb ayaa ka mid ahaayeen nuskhadiisana waa min axsani nusakh alimaamu dahabi waxa uu yidhi istansakha wuxuu qortay uu guursaday saxiixa albukhaariyi waxararahu waa aad boun u taxriiriyey waxadaanii anahu qaabalahu fii sanata waaxidatin wa asmacahu ixdaa casharata mara ayb wa qaabala aslahu almawquufa bimadrasati aqbugaa khaarija baabi hudayla min alqaahira ayb biaslin masmuucin cala alxaafid abidar alharawi yacnii kitaabkaasuu nasakhday ou qortay wuxuuna ku saxay muqaabalada waa saxid wuxuu ku saxay asal yaallay madrasadaas qaahiro ku taallo ayb asalkaas oo laga maqlay abudar alharawi ayb wa biaslin masmuucin cala alasiiliyi iyo alasiili asal kale oo isagana laga maqlay oo samaacaad ugu yaallo ayuuayuu ku ayuu ku muqaabaleeyey wa biasli alxaafid abilqaasim ibni casaakir iyo ibni casaakir asalkii uu lahaa wa biaslin masmuucin can abilwaqti marka usuul badanuu ku muqaabaleeyey isaga marka nusqadiisa miisada waxa u yaala waxay tahay usuul saxiix ah ama yacnii culummo ruwaad ama sanad ku leh bukhaariga abudar alharawga hadda aan sheegayna iyo kale asal lagaga dhegaystay ayuu ku saxday nusqadiisii markuu qortay kabacdi kaasuu ku saxday iyo ibnu casaakir asal uu leeyahay iyo abulwaqti iyo kulli raggaasoo dhan ayb markuu muqaabalada samaynayana wadalika bixadrati alimaami allugawiyi alnaxwiyi jamaaliddiin abi cabdillaahi moxamed bn cabdillahi bni malik alطaa'i aljayaani ashaafici saaxibu alalfiyati fi naxwi markuu muqaabalada samaynayena waxaa la muqaabalaynayey ibnu malik annaxwi ayb saaxibu alalfiya wqad xarara alimaamu alyuniiniyu nuskhatahu axsana taxriirin wa kaana ibnu malik xadara almuqaabalata ayuu joogay wa kaana idaa mara bilafdin yatara'aa lahu anahu mukhaalifun liqawaacidi alcarabiyati qaala lilyuniiniyi hal iriwaayatu fiihi kadalika fain ajaaba biannahu minha sharaca bnu malik fii towjiihiha xasba imkaanihi marka muqaabalada inta la wado marka uu arko eray carabiyada daahirkeeda si ku ah ama ku khaldan waa ibnu maalik baa ku celinayo xaafid ilyuniinibu wuxuu ku dhahaya riwaaye ahaan sax ma u yahay lafdigan haah marka la yidhaahdo towjiiheedu galayo marka inuu towjiihiyo iyadaa marka carabiyada wejka ay ku leedahay iyo waxyaabahaas inuu sheego marka laba caalim oo waaweyn ayaa marka ka shaqeeya nuskhadaas xagga usuusha lagu saxayna waa usuul asala waaweyn sixitaan marka xagga ama luqada ama wixii ku tacalluqayeyna ibnu maaliga marka uu tafaruqay ayb waxay soo baxday marka nusqo aad sax u ah kutubtii marka la daabacay ee caalamulmadbuucaadkana iyadaasaa loo raacay nuskhadaas alxaafid alyuniini ayaa ay culummadu isku dayeen inay ku saxaan ayb oy yacni ku dabceeyaan kutubtooda ayb nuskhadii marka xaafid alyuniini nusqo kalaa jirta iyadana oo nuskhatu ismaaciil albiqaaci oo shucayb arnaa-uud iyo ay ka taxqiijiyeen iyaga marka nusqa alyuniiniya iyo waxay isla muqaabaleeyeen iyo nuskhadaas albiqaaci biqaacigu maahan marka kii ardayga ibnu xajar oo ibraahiim albiqaaciya kaas la yidhaahdaa kaa ma ahan laakiin waa nin kaloo la zamantamay ibnu xajar nuskhadaas nuskhadiisana ibnu xajara aad u ammaanay marka labadaas nusqo iyay waxay ku sameeyeen marka muqaabalo iyadaasay marka kitaabka ka taxqiijiyeen waa marka kitaab muasasatu risaala alcaalamiya dabceeyeen waqti dhowaa dabcadiisu ay ahayd waa la gadgadaa marka meelaha waa lagu gadgadaa ama waa dhici kartaa in qofka hadduu dirsado uu raadi karo ayb dabacaadka marka kitaabka nuskhadii marka nusqa alyuniiniya marka aada u taxqiiqsanayd dabacaadka kitaabka la dabceeyey sida ay kala yihiin kun saddex boqol iyo koo iyo tobanki hijiriga ilaa kun saddex boqol labaiyo tobanki hijiriga waxaa la dabceeyey bukhaariga adabca alamiiriya ama dabcatu boolaaq kitaabada hoos waxaa ku arkaysaan fii dabcati boolaaq saasay saasaa ku taaleen dabcada boolaaq marka maxay tahay iyada marka waxay u baahan tahay ag istaagid dabcatu boolaaq iyo dabca alamiiriya isku hal waa boolaaq iyo amiiriya kull isku hal waa waxayna ahayd madbacad madbacaddii ugu horreysay dabcaadkan xajariga kama hadlayno madba yacni makiinad wax lagu daabaco caalamulislaami makiinadii ugu horreysay ee wax soo saarto ama yacni kutub lagu dabceeyo yaayaa waxaa soo saaray madbacadaas madbacatu boolaaq ama madbaca alamiiriya suldaankii marka cuhmaaniga ahaa suldaan cabdulxamiid athaani ayaa wuxuu amray in la dabceeyo saxiixulbukhaariga dad markaas uu diinka u khidmaynayo u badnaayeen dadkii berigaas madaxda iyo waxaas ahayd nacam bukhaariga in la dabceeyo ayuu amar marsuuma ku soo saaray weliba in tasxiixiisa loo cuskado annusqa alyuniiniya nusqadii aan hadda kasoo sheekeynayna nusqa alyuniiniya ha laga dabceeyo kitaabka bukhaariga amar sidaasuu bixiyey amarkii baa markaasi la fuliyey boolaaq ayaa marka kun saddex boqol koo iyo tobanka hijiriga ilaa kun saddex boqol labaiyo tobankii dabcaysay bishakli lkaamil ay ku dabcaysay taqyiidaad iyo furuuq nusakha u dhexeeyaan hoosay ku qoreen oo waxay uga dhigeen xaashiye camalay uga dhigeen ama haamish ayay uga sameeyeen waqad qaama bitasxiixihaa dabcadaas marka waxaa tasxiixeeda u istaagay ashaykhu cali lmakaawi maca kibaari musaxixii almadbaca alamiiriya madbacadaas marka dad waxay lahaayeen lahayd culummo ah oo wax ka waxsaxo dadkaas ayaa marka la saxaayey wa bacda alfaraaqi min dabcihaa sadara amrun markii la dhammeeyeyna amar kale ayaa soo baxay bicardihaa cala ashaykh xasuutata nawaawi shaykh alashar ninkii markaas berigaas shaykhulashar ahaa ashar waxay ahayd markas cilmi ah markaas iyadaa markista cilmiga ugu waaweyneyd berigaas marka ashar ninkii sheekha ka ahaa ayuu wuxuu ku yidhi ninkaa ha loo geeyo ha soo saxo isagana oo ha fiiriyo loo bandhigay waa loo bandhigay marka isagana marka wuxuu jamciyey lix iyo toban ilaa toddoba-iyo toban oo culimo muxaqiqiin ah ayuu u saaray markaas fa qara'uuha fii ciddati majaalis saxiixulbukhaarigii bay dhowr majlis ku akhriyeen wa qayaduu fii jadwalin munadamin maa caharuu calayhi min altasxiifi waalghalati wixii ay ku arkeen marka ee qalad iyo tasxiif ahna jadwal bay ku sameeyeen gaar ah jadwal bay u sameeyeen wطubica hada اljadwalu waulxiqa biاnusakhi nusakhdii marka la qoraayay markaas ama madbaca alamiiriya ay soo saaraysay jadwalkaas gadaala looga dhejiyey marka kitaabkii iyo jadwalkii tasxiixaadkii oo jadwal ahaan loogu dhejiyey xagga dambe looga dhejiyey ayaa soo baxay marka oo la dabceeyey waqad acaada dibaacata anushati sulطaaniya asheekh axmed shaakir haddana mar labaad ku celiyey dabcaynteedii waxaa loogu daabacay marka caalamulkutub ayaa u daabacday muqadamana waa u sameeyey oo ugu tarjamay alxaafid alyuniini masaayaadka nuskhadaasna uu ku sheegay isaguna markaa mar dambe ayaa wuxuu soo saaray dabcadaas kitaabka bukhaariga ayb intaa marka waxaa weeyaan waa dabcadii marka muctamadka ee culamada mutaakhiriintana ay cuskadaan waa taxqiiqaadkan sheekh ibnu baas uu ku sameeyey kitaabka juska koowaad iyo labaad iyo saddexaad iyana waa uu cuskanayay dabcadaas boolaaq dabcat boolaaq marka haddaa maqasho taas marka madbacadaas boolaaq makiinadihii ugu horeeyey ay ku shaqo gashay waxay yaallaan maktabada iskandariye ku taallo ee madxafka ama yacni museumka camal ah maktaba iskandariya la yidhaahdaa maktabad qadiima waayo cahdi badliimuus ayaa la aas-aasaya la yidhahda waa qabla ciisa ayaa la aas-aasay saasaa la yidhaahdaa marka waxyaabaha turaahaadka ay dhigdhigaan waxaa taalla marka makiinadii makiinadii daabacday marka kutubtaasoo berigaas ay ku shaqo galeen iyay meel ku xifdiyeen waa fiirfiiriyaan marka dadkan halkaasa marka ay taallaan ayb marka kitaabka laftirkiisa madbaca al amiiriya dabcada ay daabacdayna masar meelo lagu gadaa waa jiraan ilaa marka kun geni oo lacagta masara ayay siiyaan toban kun oo geni toban kun oo geni meelahaas waa aad wax qaali u ah culummada marka dalbato mar walba iyagu tasxiixaadka iyo waxaa sameeya iyo taxqiiqaadka kutubahan marka bukhaariga madbacdahan hadda daabaco wax badanoo ka mida laguma kalsoonaa karo maxaa yeelay ma ahan dad culummo ana wax uma muqaabaleeyaan ugu yaraan xataa madbacadaas dabcadaas dabca alamiiriya hadday ku sixi lahaayeen waxbay ahaan lahayd waxaa laga yaaba marka dabca amiiriyadii ay heli karaan xataa inaysan ku sixin kitaabka marka waxuu soo baxaa wax aan lagu kalsoonaa karin nusho kale marka middan kale oo muasasatu risaala ay daabacday oo taxqiiqeeda shucayb arnaa-uud uu ishraafay iyada waxay miisada ay leedahay waxay tahay nusho ismaaciil bnu caliyin ilbiqaaci nuskhadiisii ayay ka ay muqaabaleeyeen iyagana hawaamishteedana tacliiqaad iyo tasxiixaad ayaa ku yaaleen nushadaa ninkii qoray markaa ismaaciil ibnu cali bni ismaaciil ibnu cali bni moxamed albiqaaci addimashqi ibnu xajar wuxuu ka yidhi kaana yashtaqilu bilcilmi wayasxabu alxanaabilata wuxuu yidhi cilmigu aad ugu shuqloomi jiray wuxuu la saaxiibi jiray xanaabilada wayamiilu ilaa muctaqadihim muctaqadkoodana waa u iilan jiray maca kownihi shaaficiyan u ahaa imaamu shaafici imaam axmed wax caqiidaa iskuma khilaafsanayn laakiin marka dambe yani wakhtiyadii dambe almuctaqad alxambali wuxuu iska ahaa wixii ashaaciradaio maatuuriidyada kasoo horjeedo caqaa'idkan salafka weliba ku socotaa waxaa lagu magacaabi jiray muctaqad xambali waayo la dhihi jiray sida wakhtiyadii horeo abulqaasim iteymi iyo wakhtigii kasii horeeyey loo dhihi jiray madhabka shaaficiga ama yacnii culummada shaaficiyada waxay ahaayeen bimathaabati marka iyaga waxay mateli jireen caqaa'idka yacnii saxdaa iyagaa qori jiray oo aad marka u difaaci jiray iyagaasaa marka waxay ku astaysnaayeen ay ku calaamaysnaayeen berigaas muctaqadka ahlu sunnaha wakhtiyadii dambena ashaacira ka buuxsantay laakiin shaaficiyada iyo ashcarinimada isma laasimaysa saas in la ogaado isaga marka wuxuu yidhi wakaana yaqra'u alxadiida lilcaammati caammadu xadiidka u aqrin jiray wayansaxuhum waa waanin jiray waa u naseexan jiray wayaciduhum wayaktubu linnaasi maca addiini waalkhayr oo u ammaanay marka ibnu xajar calaa kulli nuskhadaas marka waa nusha wuxuuna ku sheegay inay tahay nuskhatun nafiisatun jiddan ibnu xajar saasuu ku tilmaamay ayb imbaau algumri biabnaa'i alcumri ayuu saa ku sheegay kitaab matbuuca oo ugu tarjamay dadkii wakhtigiisii noolaay ibnu xajar nuskhadaas marka iyada waa axadu furuuci lyuniiniya yuniiniyada asal ogo middan dambe marka biqaaci laftirkiisa nusha lyuniiniya farac yay ka tahay taasay farac ka tahay laakiin marka midaas sidaas culimmadu u ammaaneen iyo yuniiniyadii labadaas ayay isku feeriyeen marka qoladan dambe marka miiza nooc miiza baa marka lahaanaya dabacaadka marka kitaabka macnahaas sidaasay kala yihiin kala leeyihiin baxi kale waxaa weeyaan aclaa asaaniidi albukhaariyi fii saxiixihi asaaniidda imaamu albukhaari saxiixiisa kuwa ugu sareeya ugu sarreeya marka le sanad caali ah waa maxay wixii uu tiro yar nebiga ku gaaray sala allahu calayh waali wasalam marka waxaan leenaha aclaa maa cindahu fi saxiix saxiixulbukhaariga sanadka ugu caalisan waa hulaatiyaat isaga iyo nebiga saddex qof inay u dhexayso baynahu wa bayna anabiy sala allahu alayh waali wasalam alaaatu nafarin saddex qofaa udhexayso asaaniiddaas marka hulaatiyaadka waxaa ugu badan wuxuu leeyahay maxamed bn cabdillahi alansaari can xumayd can anas anasna waa saaxibi rasuuli illahi sal l slam maxamed bn cabdillahi alansaari can xumayd can anas makiy bnu ibraahim can yaziid bni abi cubayd can salamata bni alakwac meeqa waa iyagana makiy bnu ibraahim yaziid bn abi cubayd salamata bni alakwac cali bnu cayaash can xariis bni cuhmaan can cabdillaahi bni busrin asaxaabiy iyagana waa saddexda abuu nucaym alfadl bnu dukayn can alacmash can zayd bni wahb asaxaabiy almukhadram khallaad bnu yaxya can ciisa bni tahmaan can anas cubaydullaahi bni muusa can macruuf bni can macruufin can abi ufayl cubaydullahi bni muusa can macruuf can abi ufayl abi ufayl waa saxaabi waatinat bnu lasqac cisaamu bnu khaalid can xariis bni cuhmaan can cabdillaahi bni busrin asaaniiddaas marka waa hulaatiyaadka bukhaariga labaatan iyo kow ama labaatan iyo laba xadiid oo sidaasaa ku jirta bukhaariga hulaatiyaadka marka ugu caalisan asaaniiddiisa tarjamat limaam albukhaariyi raximah llahu tacaala marka kitaabka shanigiisa iyo ka hadalkiisa intaasaan uga baxaynaa tarjamada alimaamu albukhaari baan gelaynaa marka insha allahu tacaala waxaan ka bilaabaynaa marka nasabuhu wa mawliduhu wa nashatuhu alimaamu albukhaari nasabkiisu iyo meeshuu ku dhashay iyo barbaarkiisi huwa abu cabdillaahi maxamed bnu ismaaciila bni ibraahim bni almugiirati bni bardisbah ayaa lahaa kunyadiisu abu cabdillaahi magaciisa muxamed bnu ismaaciila bni ibraahima bni lmugiirati bni bardisba isaga waxaa la yidhaha moxamed aabihiina ismaaciila la yidhaha awowgii ibraahiima nisbadiisa marka waxaa la yidhahdaa aljucfiyu albukhaariyu aljucfiyu nisbatan ilaa yamaan aljucfi nasab marka maaha nisbadaas ma ku abtirsado dadkaas laakiin awowgiis almugiira ayaa wuxuu ahaa jiray majuusi wuu soo islaamay waxaa islaamiyey aslama calaa yaday yamaan aljucfi marka calaa qowli man yaquulu qofka qofkii islaamiyo wala ayuu ku leeyahay walaha saddex nooc waatuu ahaa islaamka waxaa kaloo keeni karo xoreynta ictaaq inuu ku yimaado ama inuu xilfi iyo wax lamida ku yimaado kaan marka bukhaari jucfi marka la leeyahay maahan inuu qabiiladaas yahay laakiin awowgiisa islaamiyeen waa loo nisbeeye albukhaariyuna waa nisbo beled beledkiisabukhaari beledkan marka bukhaara hadda waqtigan aan joogno waa uzbekistan uzbekistan waa jamhuuriyaadkan ruushka ka tegey oo yacni hadda waddan gaara uzbekistan xuduuddan afghanistan iyo dhulka soo xigo aasiya alwusba iyaga marka dad indha yar ah si haddii loo fiiriyo indhahooda waa yaryaryihiin shiineysoo kalead moodeysaa haddana sida shiineysoo kale dad u gaagaaban ma aha waana sina waa uga bedelan yihiin laakiin waa indha yar bukhaariyiina la yidhaahdaa dhulkan sacuudiga iyana aaday u joogaan dadkaasaa marka bukhaari meeshaas uzbekistan laqabkiisa marka waxaa la yidhaahdaa ama naanaystiisa amiiru lmuminiina fi lxadiida loogu naanaysay wuxuu dhashay wulida yowma aljumcati bacda salaati yani salaati aljumca lialaaa cashara leylatin khalaq min shawaal sanata arbacin wa tisciina wa mia saddex iyo tobankii shawaal ayuu dhashay boqol sagaashan iyo afarti salaada jumcada ka bacdi ayaa la dhalay boqol sanadku markuu ahaa boqol sagaashan iyo afartii saddex iyo toban shawaal qaala almustaniiru bnu catiiq akhraja lii dalika moxamed bn ismaaciil bikhati abiihi wuxuu yidhi imaamu lbukhaari baa ii soo bixiyey aabbihiis fartiisa ayuu ii soo bixiyey waa kan buu yidhi aabbahay wakhtiga aan dhashay waa kanan isagaa qoray marka uu dabdiyey meeluu ku qoray marka imaam bukhaari waa haystay uu soo bixiyey marwatigii saacadda iyo waqtiga uu dhashay bacda salaati ljumca saddexiyo tobankii shawaal boqol sagaashan afar wa amaa waaliduhu aabbihiis isaga ismaaciil tarjamo ayaa loo sheegay oo ibnu xibbaan kitaabkiisa ahiqaat ayuu ku sheegay fi tabaqati araabica wuxuu yidhi ismaaciilu bnu ibraahiim waalidu lbukhaariyi yarwi can xamaad bni zaydi wamaalik imaam maalik iyo xamaad bni zayd uu ka wariyaa warawaa canhu alciraaqiyuuna ayaa isagana ka wariyaan imaamu lbukhaari laftirkiisana fi taarikh alkabiir buu ku sheegay wuxuu tilmaamay inuu ka maqlay xamaad bnu zayd iyo imaam maalik ayb ibnulmubaarakna inuu la kulmayou sheegay uu salaamay ayb wa qaala waaliduhu cinda mowtihi marka imaamu lbukhaari waalidkiis wuxuu ahaa nin lacagle buu ahaa hantiyu nin xoole ka dhintay buu ahaa wuxuu yidhi ismaaciil baa dhahayo markuu dhimanayo innii laa aclamu fii jamiici maalii dirhaman min shubhatin maalkaygaanoo dhan ma ogi buu yidhi hal dirham oo xataa ay shubha ku jirtan xaaraan marka iska daa dirham shubha ay ku jirta ma ogi buu yii inuu ku dhex jiro ayb marka yani aaduu xalaasha ugu dadaali jireen xalaasha lagu dadaalana qofka salaaxiisa iyo duriyadiisa salaaxooda iyay keenaysaa waxaa lagu sheegay hooyadiisna alimaamu albukhaari hooyadiis waxay ahayd iyadana zaahida caabida taariikhul kabiirka wuxuu ku sheegay kutub tawaariikh yani waxaa lagu sheegay ana albukhaariya qad dahaba basaruhu fii sibaahu markii uu yaraa isagoo yar inuu indhabeelay hooyadiis marka ayaa riyo waxay ku aragtay ibraahiimu alkhaliil calayhi salaatu wasalaam nabiyullahi ibraahim markaasuu wuxuu ku yidhi yaa haadihi qad radda allaahu cala bnika basarahu ilaahay wiilkaagii waa u soo celiyey araggiisa bikahrati ducaa'iki ducadaada badan darteed markaasay waxay tidhi waa soo kacnay subaxdii waxaan aragnay isagoo ilaahay araggiisa u soo celiyey waqad radda allaahu calayhi basarahu ayb imaamu lbukhaari wuxuu soo barbaaray isagoo yatiim oo agoon ah wuxuu ku hooyadiisa marka korriimadiisii iyo tarbiyadiisii ka qayb qaadatay aabihiis isagoo yaruu dhintay waqad nasha'a fii beyti cilmin ayuu ku barbaaray ilaahay wuxuu jeclaysiiyey cilmiga gaar ahaan xadiidka ilaa uu ilaahayba ku ilhaamiyey xifda alxadiid isagoo yar qisadiisu marka waxay ahayd mar mararka ka mid a isagoo toban jir meelahaas ah ayuu wuxuu nin sheekh ah xalqadiis ayuu tegey annahu dakhala cala adaakhiliyi nin la dhihi jiray faqaala yowman maalin baa marka wuxuu yidhi fiimaa yaqra'u linnaas sheekhaas markuu dadka wuxuu u akrinayay wuxuu yidhi sufyaan can abi zubayr can ibraahim markaasuu bukhaari wuxuu yidhi faqultu lahu waxaan ku idhi yaa abaa fulaan ina aba zubayr lam yarwi can ibraahim abu zubayr ibraahim kama werinin fantaharanii waa i canaantay faqultu lahu waxaan ku yidhi irjic ila alasli in kaana cindaka asalka a ka werisa dib ugu laabo hadduu agtaada yahay fadakhala wanadara fiihi waa galay marka asalkiisii buu fiiriyey uma kharaja waa soo baxay wuu arkay marka faqaala lii wuxuu igu yidhi kayfa huwa yaa ghulaam dadkii dhexdoodii markaas dhaca qultu huwa zubayr bnu cadiyin can ibraahim abu zubayr maaha azubayr bnu cadiyin fa akhada alqalama minii qalinkii buu iga qaatay sheekhii wa axkama kitaabahu kitaabkiisii buu ku sugay faqaala sadaqta ayuu yidhi markaasdadkii asxaabtiisiibaa marka qaar ka mida waxay ku yidhahdeen ibnu kam kunta meeqa sanaa jirtay markaas markaasuu wuxuu yidhi ibnu ixdaa cashara koo iyo toban jiraan ahay koo iyo toban jir baa marka rijaashaas iyo waxaas marka kuu kale soocahay ayb markii uu lixiyo toban jir ahaana kutubta ibnulmubaarak iyo wakiic buu xafiday iyo aqwaashoodii culammadaas madaahibta masaa-isha fiqiga madaahibta ay ku kala tageen iyo waa yaqaanay markuu siddeed iyo toban jir ahaana kaana yusanifu fi asaxaabati waataabiciin wa aqaawiilahum ayuu qoraayey kitaabka altaariikh alkabiir siddeed iyo toban jir meelahaasuu ku alifay taariikh alkabiirkan la yidhaha oo culamada qaar ay dhahaan aljarxu watacdiilka ibnu abi xaatim waa nuska oo min ataariikh alkabiir kitaabkan weyn aljarxu watacdiil waa taariikhu lkabiirkii oo lasoo guuriyey waaya la yidhaahdaayb dadka qaarkood baa saa dhaho laakiin laba kitaabay calaa kullin ay kala yihiin wax ka guuriyeyna ma jiraan aimadaa nin walbaa cilmibuu lahaa laakiin waxay kutusee taariikhulkabiirka kitaabkaas weyn waqtigaasuu ku alifay dadaas alimaam albukhaari hanaau ala'immati calayhi marka ammaantii culammadu ay ammaaneen mashaayikhdiisaan marka ku hormarinaynaa isaga oo wax ka qaatay qaala sulaymaan bnu xarbin abuu ayuub alwaashixi waxa uu yidhi wanadara ilayhi yowman maalin buu fiiriyey markaasuu wuxuu yidhi haadaa yakuunu lahu siitun ninkaani wuxuu yeelan doonaa buu yidhi shani wa qaala albukhaariyu kuntu idaa dakaltu calaa sulaymaana bni xarbin yaquulu bayin lanaa kalata shucba sheekhiisa sulaymaan markaan u gala wuxuu u dhihi jiray shucba axaadiidka ka timaada owhaamteeda iyo noo kale sheego noo cadday sheekhiisa marka saa dhahaya wa qaala albukhaariyu kaana ismaaciil bnu abi uways imaamu albukhaari wuxuu yidhi ismaaciil bnu abi uways wuxuu ahaa ida intakhabtu min kitaabihi kitaabkiisa haddaan axaadiid ka xusho nasakha tilka alaxaadiid nasakha tilka alaxaadiida ayuu qoranayay linafsihi gooni buu u qoranayay wa qaala haadihi alaxaadiidu intakhabahaa moxamed bnu ismaaciil min xadiidii yacnii axaadiidtaas bukhaari oo axaadiidtiisa ka dhex qaatay wuxuu u aaminsanaa axaadiid uu ku xisaabtamay ahaan jireen xagga sixada ismaaciil bnu abi uwaysna dacfi baa ku jira bukhaarina waa ka wariyaa weliba usuushuu ka mid yahay ragga uu usuul ahaanta uga wariyo laakiin culammada waxay dhahaan xadiidtiisiibuu usoo bandhigay intiqaa buu sameeyey marka intiqaa buu sameeyey qaar buu ka qaatay qaarna waa ka tegay marka imaamkii sidaas isaga la yeelay sheekha ahaa axaadiidtaas kuwii bukhaari oo gaar u soocday waa ku xisaabtami jiray isaga kutusee marka yacnii sida uu cilmigan ugu dheeray wa qaala qutaybatu bnu saciid ragga uu ka badsadou ku jiraa qutaybatu bnu saciid shuyuukhda bukhaari aad usoo noqnoqonaysuu ka mid yahay jaalastu alfuqahaa'a waالzuhaada waalcubaada famaa ra'aytu mundu caqaltu midla muxamed bni ismaaciil wa huwa fii zamanihi ka cumar fi saxaabati wuxuu yidhi waqtigiisa marka loo fiiriyo cumar siduu saxaabada ka dhex ahaa buu ka yahay dadkan uu isaga ku dhex jira hadda ayb waxaa la su-aalay qutaybatu bnu saciid can alaaqi sakraan qofka sakraanka dalaaqiisa ma dhacaa mase ma dhacaayo fa dakala moxamed bnu ismaaciil baa soo galay markaasuu wuxuu yidhi lisaa'ili haada axmed bnu xambal wa isxaaq bnu raahuuya wa caliy bnu lmadiini ayb qad saaqahum allaahu ilayka wa ashaara ila albukhaariy caliy bnu lmadiini iyo imaam axmed iyo isxaaq ayaa ilaahay kuu keenay waa kanaa buu yidhi saddexdooda yani cilmigoodii iyo fiqigiisii iyo wixiisiibuu xambaaray isaga su-aal buu dhihi jira waana sheekhiisa qutayba wa qaala axmed bnu xambal imaam axmedna wuxuu yidhi maa akhrajat khuraasaan mila muxamed bni ismaaciil khuraasaan ma soo bixinin moxamed bni ismaaciil albukhaari oo kale wa qaala nucaymu bnu xamaad wa yacquub bnu ibraahim addowraqi muxamed bnu ismaaciil albukhaariyu faqiihu hadihi alumma ummaddan faqiiheedii weeyaan bay dhaheen fiqhi iyo xadiid buu jamciyey a'immada fiqiga iyo xadiidka jamcisay ayuu ka mid ahaa aaday u badan tahay marka kelimaadka ay shuyuukhdiisu ay sheegeen isagaa wuxuu yidhi mar ma staskartu cinda axadin ilaa cinda caliin almadiini qof agtiisa aad iskuguma yaraysanin ilaa caliin almadiini agtiisa markaan jooga maahan markaasaa loo sheegay caliy bnu lmadiini markaasuu wuxuu yidhi maya walaa ana aniga agteyda xataa kuma yara ayuu yidhi markuu joogo imaam lbukhaari xifdigiisana waxaa ku tusaayo iyo sayalaanu dihnihi qisada mashhuurka ah ee dadkii ahlu baqdaad markay imtixaaneen boqol xadiid ay ku imtixaaneen toban toban toban wiilay toban xadiid midkiiba u dhiibeen asaaniiddii waxay isku qaseen mutuuntii mid walbaa marka markii loo sheego ma aqaan buu dhahay kaamata ma aqaan kaas ma aqaan sidee waayne markaasuu mid walbaa matni walbaa sanadkiisa u celiyey sanad walbaana matnigiisa u celiyey sidaanaa marka xadiidka u yahay ayb imtixaan dartiisay saa u yeelaan way ogaadeen marka rixlo dheer ayuu lahaa imaamuulbukhaari siddeed jeer ayuu baqdaad galay siddeed jeer ayuu baqdaad isaga daba laalaabtay rixladiisu marka baqdaad iyo basre iyo kuufa iyo shaam iyo xijaaz iyo masar iyo bilaaddii khuraasaan iyoyaman manaa waxaan u jeedaa xijaaz xijaaz iyo shaam iyo masar iyo baqdaad basre iyo kuufa dhulkaasoo dhan buu marka u rixlaystay oo uu rixlo ku tegey kitaabkiisan markuu qorayana wuxuu yidhaahdaa isaga laga wariyey sanad saxiixa looga wariyey ruba xadiiin samictuhu fii misra katabtuhu fii baqdaad xadiid aan masar ku maqlay yaa laga ayaa jiro yaa badan oo aan ku qoray baqdaad isaga marka intii rixladiisa ay socotay kitaabkanna qoraalkiis waa socday marka waxaa laga yaabaa xadiid uu masar ku soo maqlay inuu baqdaad ku qoro taasaa marka culimmadu waxay yidhahdaan waxay keentay tartiibta isaga sida muslim oo kale uma tartiibsana oo muslima ka tartiib wanaagsan waxay marka culimmadu ugu cudur daaraan bukhaari isagoo rixle iyo safar ku jiro waday kitaabkan muslimna wuxuu dheer yahay weliba bukhaarigu wuxuu muslim dheeraanaya fiqiga isagoo kitaab xadiid keliya inuu qoro uguma talagelin masaa'il fiqina waa ugu talagalay taas is haddii tartiib xusnu tartiibuu dheeryahay la yidhaha wuxuu dheeryahay isagana abwaab fiqiya iyo istimbaadaad fiqhi ah iyo madaahib fiqhiya iyo ayuu dheeraanayaa marka isagana waxaa loogu cudur daarayaa muslim kitaabka wuxuu ku qoray beledkiisa culimmadiisii u joogto usuushiisiiyo uu haysto gurigiisi u taala iyo nin socda soo ku jira wax qoray isku mid ma noqonaya shuyuukhdiisa isaga oo wax ka qaatay waxay gaaraan siduu isagu sheegay kun sheekh oo wuxuu yidhi waxaan ka wariyaa buu yidhi dakara annahu rawaa can alfi shaykhin qaala maxamed bnu abi xaatim canhu katabtu can alfin wa amaaniina nafsan kun iyo siddeetan qofaan wax ka qoray laysa fiihim ilaa saaxibu xadiisin dadkaasna kuma dhex jirin ilaa qof saaxibu xadiida maahan wa qaala waxau yidhi lam aktub ilaa canman qaala aliimaanu qowlu camal waxna kama qorinuu yidhi ilaa qof yidhi ictiqaadiyey iimaanku qowle camal yani madaahibtan marka dadkan murjiada iyo yani waxba kama uusan qorin maku leexleexan waxa uu tilmaamay kitaabkiisa saxiixa laakiin inta marka waa shuyuukhdiisa caamatan kitaabkiisa saxiixa shuyuukhda oo wax ugaga wariyey waxay gaaraan saddex boqol iyo labaatan iyo afar sheekh culimada saasay sheegeen saddex boqol iyo afar iyo labaatan sheekh ayaa saxiixa uu wax uga wariyey saddex boqol iyo labaatan iyo afar sheekh beyna riwaayatin muttasilatin aw mucallaqatin wa mucallaqatin riwaayo muttasila iyo mid mucallaqa marfuucatin aw mawquufatin saxiixiisa marka labaatan qof oo waxaa jiro aad oo uga badsaday oo maalinkii la akhriyaba haddaadan arkin saddex afar shan xadiid markay kusoo martaba ay ku dhex jiraan arkaysa shuyuuq marka waxau leeyahay marka labaatanoo aad uga badsaday akharuhum cindahu musadad musadad ibnu musarhad cabdullaahi bnu yuusuf atiniisi qutaybat bnu saciid cali bnu lmadiini alxakamu bnu naafic muusa bnu ismaaciil ismaaciil bnu abi uways cabdullahi bn maxamed almusnadi aadam bnu abi iyaas yaxya bnu bukayr maxamed bnu bashaar abuu nucaym alfadl bnu dukayn iyo dad kuwo kaleba talaamiiddiisa waa xoraan usoo sheegnay ilaa sagaashan kun oo arday inay ka dhegaysato saxiixulbukhaariga aadu u talaamiid badnaa marka mualafaatuhu bukhaari kutubtiisa uu alifay mualafaat badan buu leeyahay qaarna mafquud yihiin qaarna madbuuc ay yihiin kuwa madbuuca waxaa ka mid a aljaamicu saxiix kitaabkan aladab lmufrad rafcu juzu rafci lyadayn juzu lqiraa'ah ataariikhu alkabiir ataariikhu alawsat ataariikhu asagiir kulliga waa daabacan yihiin khalqu afcaali alcibaad waa madbuuc kitaab kale waxaa jira aljaamic alkabiir lagu sheegay oo uu sheegay maxamed ibnu qaahir almaqdisi almusnad alkabiir waxaa sheegay maxamed ibnu yuusuf alfirabri kitaabu aducafaa waa madbuuc atafsiir alkabiirna waa loo sheegay inuu lahaa maxamed ibnu yuusuf alfirabri yaa sheegay wax dabcaysan maahan kutub fara badanoo asxaabulkutub ay sheegeenna wow alifay oo waa jiraan mixnatuhu wamaa waqaca baynahu wa bayna aduhli wa wafaatuhu imaamu lbukhaari marka mixnadii soo martay iyo wixii isaga iyo imaam maxamed ibnu yaxya duhli dhex maray iyo geeridiisi khulaasada marka arrinkaas waxa ay tahay qisadaa khulaasadeeda marka lasoo khulaaseeya waxay tahay bukhaari markii uu rixladiisii soo dhammaystay wuxuu kusoo waa kasoo tegay baqhdaad dhankaas iyo wuxuu soo aaday khuraasaan naysaabuur naysaabuur hadda waa bilaadi iiraan meeshaan hadda shiicada raafidada joogto meel waxay ahaa jirtay marka ahlu sunnada macqil u ah markas u ah wuxuu yidhi marka meeshaan markuu bukhaari uu soo laabtay marka naysaabuuru kusoo noqday markii naysaabuur markaa walidaalika markuu baxaya xataa baqdaad uu ka tegaya imaam axmed ibnu xambala wuxuu yidhi kutubu taariikh siday sheegayaan bilaaddii cilmigaa ka tegaysaa buu yidhi beledkii cilmiga iyo culummadu joogtay yaad ka tegaysaa buu yidhi isaga marka markii uu laabtay oo naysaabuur iyo dhulkaas uu aaday dadkiiba aad u soo marka kitaabkanama bukhaarigana markaa wuu alifnaa oo waa alifay dadkiibaa marka aada u soo qaabilay soo dhoweyn badan u sameeyeen waxayna bilaabeen dadku inay la fadhiistaan oo ay cilmiga ka qaataan alimaam maxamed ibnu yaxya duhlina markaa wuxuu ku jiray dadkii soo dhoweeyey ee isaga markaas yacni dadkana yidhi ee cilalkana weydii jiray oo isaga waxaa la tilmaamay inuu masaa'il cilala weydiiyey oo bukhaarina uu ka jawaabayey calaa daalika bukhaarina moxamed ibnu yaxya duhli waxbuu ka wariyaa oo culum buu ka qaatay kitaabkaba waa nagu soo mari doontaa imaam caano isaguna ah marka moxamed ibnu yaxya duhli marka ayaa dadka wuxuu ku yidhi markii bukhaari naysaabuur uu kusoo laabtay dadkuna ay aad u barteen oo ummaddii markaas ay aada u soo dhoweysay ayaa moxamed ibnu yaxya duhli dadkii wuxuu ku yidhi isaga marka meesha sheekh ka ahaa wuxuu ku yidhi laa tas'aluuhu can shayin min alkalaam wax masaa'il kalaam ama caqiido iyo ku tacalluqdo ha weydiinina fa inahu in ajaaba bikhilaafi maa naxnu calayhi waqaca baynana wa baynahu wa shamata binaa kullu naasibiyin wa raafidiyin wa jahmiyin wa murji'in bikhuraasaan meeshaa marka khuraasaan meel iska bidco badanay ahayd marka wuxuu yidhi waxbaha su-aalina masaa-ishaas ku tacalluqda isaga markaa waxba kuma oga bukhaari laakiin wuxuu ka baqayaa haddii uu si u jawaabo oo qoladaasi ay ka faa'iidaystaan markaas annaga iyo isagana uu waxbaa naga dhexdhacaayo dadkaas marka ahlu bidcadana waa ku farxayaan u leeyahay faizdaxama annaasu calayhi hore dadka waa isku soo ciriiriyeen faqaama ilayhi rajulun dadka marka badanaa waxa laga celiyo ma waa jecelyihiin nin baa istaagay markaasuu fasa'alahu can illafdi bilqur'aan wuxuu yidhi qofka markuu qur-aanka ku dhawaaqaayo ee uu akhrinayo ka warrama qaala imaamu albukhaari wuxuu yidhi afcaalunaa makhluuqatun wa alfaadunaa min afcaalina annaga wuxuu yidhi afcaasheenna ficilada aan samaynayna waa makhluuq sife ilaahay ma aha ficilkeenna annaga lafdigeen dhawaaqeennuna annaga ficilkeennii waayuu yidhi marka waa makhluuq sidaasuu marka u kala bixiyey ayb imaamulbukhaarina waa caan masaladan yacnii inuusan qur-aanka makhluuqa inuunan qabin maxaa yeelay wuu caddeeyeyba waxa uu yidhi alqur'aanu kalaamullaahi hayru makhluuq ama alfaadunaa wa aswaatunaa fahiya makhluuqatun marka masaladan marka la sheegayo mas'alatu allafdi allafdu wuxuu noqon karaa almalfuudna waa lagu macnay karaa dhawaaqii laftirkiisiina waa lagu macnayn karaa waa sidaa waa noqon karaa haddii marka allafdu bimacna almalfuud haddii laga wado imaamu lbukhaari iyo ahlu sunna maynan dhihin waa makhluuq ma aysan dhihin kaas maxaa yeele allafdu haddii laga wado lafdii bilqur'aani ay malfuudii shayga aan ku dhawaaqayo haddaa ka wado shayga aad ku dhawaaqaysa waa maxay waa qur-aan qur-aankuna waa kalaamullaahi oo makhluuq maaha markaas maadaama marka kelmadan masaladan lafdi bilqur'aan makhluuq miya mase hayru makhluuq waa wax ixtimaal geli karo laba meeshii loo macneeyana ku xiran marka lafdii bilqur'aani makhluuq qofkii yidhaahdo yuriidu alqur'aan ee markaasna ka wado malfuudka oo qur-aanka ah qofkaas waa jahli imaam axmedba marka markuu leeyahay man qaala lafdii bilqur'aani makhluuq waxaa weeyaan waa jahmi hayru makhluuq haddou dhahana waa mubtadic wuxuu rabaa warkaas dhan ba in laga taga maadaama ay kusoo dhuuman karaan dad baadiyeysan oo shaygan macno saxana uu ixtimaali karo macno qaldanna ixtimaali karo naga badaayan isaga marka baabkaasuu imaam axmed ka wataa imaamulbukhaarina masalada xaqeeda iyo tafsiilkeeduu rabaa inuu ka hadlo nin walbaa marka ictibaarkiisu waa saxsan yahay mana iskhilaafsano caqiidadoodu wax iskhilaafsan tahay ma aha maxaa yeele bukhaari markuu leeyahy lafdi bilqur'aani makhluuq malfuudka uma jeede wuxuu u jeedaa sawdka iyo xarakaadka lisaanka iyo xadadkaasuu u jeedaan shaygaas marka qofka uu dhahayo soo cusboonaanayo oo carabkiisa dhaqdhaqaaqiisa iyo sawtulxuluuq iyo kaas waa makhluuq buu leeyahy waana saas sax walidaalika marka imaam ibnulqayim sawaaciq lmukhtasar sawaaciq lmursalaha sida ku sugan wuxuu leeyahay dad badanoo aan fahmin ayaa masaladan marka meelo kala duwan u qaaday imaam axmed iyo imaam albukhaarina isma khilaafsanayn xaqa iyo mas'alada sawaabkeeda marka la fiiriyo mas'ale ahaan loo fiiriyana tafsiilka iyo waxfahmsiinta bukhaariga ku badnaa buu yidhi hadalkiisaisagu maadaama wuu kala dhigdhigay oo wuxuu kala qaaday alkitaabatu iyo almaktuubu allafdu iyo almalfuudu allafdu hayru lmalfuud buu yidhi khalq afcaali lcibaadka marka waaba caddahay wixiisa ujeedkiisu sidaas markuu yidhi afcaalunaa makhluuqatun wa alfaadunaa min afcaalinaa ayaa waxaa dhacday marka ikhtilaaf baa yimid dadkiibaa meesha qaar waxay yidhaahdeen masaladii lafdiguu qabaa qaar ma qaba waa laysku buuqay meeshii baa laga baxay maxamed ibnu yaxya duhli marka warkaasaa gaaray meeshaa agteeda ayaa marka wuxuu yidhi man zacama lafdi duhli maxamed ibnu yaxya duhli baa wuxuu yidhi man zacama lafdii bilqur'aani makhluuqun fahuwa mubtadicun isaa yidhaah waa mubtadic walaa yujaalasu walaa yukallamu mana lala fariisanaayo mana lala hadlaayo waman dahaba bacda hada ilaa maxamed bni ismaaciil fatahimuuhu ninkii bukhaari aado intaa kabacdina hala tuhmaystafainahu laa yaxduru majlisahu ilaa man kaana calaa madhabihi majliskiisana qofka tegaayo waa qof isaga ku madhab fainqadaca annaasu canhu dadkii marka waa ka go-een qaarkood ilaa muslim ibnu lxajaaj imaam muslim saaxibu saxiix iyo saaxiibkiisii axmed ibnu salimata almuraadi saaxibuhu fi rixla wa qaala duhliyu maratan mar kale wuxuu yidhi duhli alaa man qaala bilafdi falaa yaxilu lahu an yaxdura majlisanaa masaladaas lafdiga qofkii qabo majliskeenna xalaal uma inuu soo fadhiisto fa akhada muslimun ridaa'ahu imaam muslim gooyisiibuu meesha ka qaatay fowqa cimaamatihi wa qaala calaa ru'uusi innaas dadka yacnii iyagoo maqlaaya ayaa marka wuxuu yidhi anaa sidaas qabo waana tegiya bukhaari markii loo sheegay marka oo arrinku meeshaasuu maraa la yidhi ayaa wuxuu yidhi wasala alamru ilaa maa markii sidaa waxaa lagu yidhi imaamu albukhaari wasala alamru ilaa maa tara famaada taquul arrintu meeshaanay maraysaaye maxaad leedahay faqabada albukhaariyu calaa lixyatihi bukhaari marka garkiisuu qabtay wa qaala waxa uu yidhi wa ufawidu amrii ila allah ina allaha basiirun bilcibaad allaahuma inaka taclamu annii lam urid ilmuqaama binaysaabuur asharan walaa baqaran walaa talaban lilriyaasati anii meeshaan ilaahu waa ogtahay inaanan u imaanin kibir iyo madaxtinimo doon inaanan u imaanin wa inamaa ayb waxa uu yidhi waxaan goosanayaa buu yidhi marka wa inamaa aqdacu calaa nafsii alrujuuca ila alwatan lighalabati almukhaalifiin waa iska tegayaa buu yidhi waddankii aan ka imid aan aadayaa yuu yidhi dadka mukhaalifiinta oo igu yacni tiro batay oo iga qaalib noqday darteed ayb waqad qasadanii hada arajulu xasadan lima aataani illaahu laa kayr ninkanna wuxuu iila soo qasday yuu yidhi oo sidaan uu u yeelayaa waxay tahay wax kale maahane waa xaasidnimo wixii ilaahay siiyey marka tanaafus culummada qaarkood waa jiri karaa inuu ka dhexeeyo macsuum maaha culummada tanaafuskaas marka sida loola dhaqmo waxay tahay qof walboo caalima in cilmigiisa lagu ixtiraamo iyo fadligiisa iyaga oo warka loo kala qaaqaadin khalaas dhis wixii kale marka saas la yeelaya qofkuna cidduu ka faa'iideysan karo faa'iido u hayso markaas inuu ka faa'iideysto walidaalika alimaam ibnu cabdilbar jaamicu bayaani ilcilmi wa fadlihi baab ayuu baabaystay uu yihi qowlu lculamaa'i bacdihim fii bacdin culamada warkay iska dheheen ayay dhexmeen badankiisna marka in layska duuduuba uu ku fiican yahay mar haddaysan ku xirnayn wax masaa'il fiqhi ah ama yacnii wax weyn aanay ku xirnayn walamaa rajaca ilaa bukhaara ayb markuu bukhaara u laabtay marka ayaa waxaa nusibat lahu lqibaab qubado waaweynaa loo sii sameeyey calaa farsakhin min albaled meel beledka xoogaa u jirto ayaa lagu soo dhoweeyey teendhooyin baa loo suubiyey oo dadkii ahlu beledka ay u sameeyeen ilaa dadkii qofna uusan harin oo ay meeshaas ugu yimaadeen sidaa markay haddana dhacday oo beledkiisii uu ku laabtay ayaa waqaca baynahu wa bayna alamiiri amrun isaga iyo amiirkii beledka ayaa wax ka dhexdhacay haddana amar baa yimid fa amarahu bilkhuruuji min bukhaara fakharaja ilaa biikanda amiirkii marka meeshan ka tag wuu iska baxay waa iska baxay biikanda meel la yidhaahdo aaday sababta arrintaasna waxay ahayd baa la yidhi khaali ninka amiirka waxaa la dhihi jiray khaalid bnu axmed adduhli ninka waali bukhaara ayuu ahaa ninka bukhaara waaliga ka abuu ahaa imaamu albukhaari buu usoo cid diray waxa uu yidhi kitaabadaada iisoo qaad buu yidhi anixmil ilaa kitaabi aljaamici waataariikhi liasmaca minka kitaabadaada iisoo qaad waa kaa dhegaysanaya yidhi imaam gurigeygu imaam faqaala maxamed bnu ismaaciil lirasuulihi ninkii uu usoo diray wuxuu ku yidhi imaamu albukhaari qul lahu waxaa ku tiraahdaa innii laa udilu lcilma aniga cilmiga ma dulleynayo ayb oo cilmiga yacnii marka ma ma hoos uma dhigaayo walaa axmiluhu ilaa abwaabi salaatiini dadka salaadiintaana albaabadooda ma geynayo yidhi cilmiga u qaadi maayo fain kaanat lahu xaajatun ilaa shayin minhu falyaxdurnii fii masjidii aw fii daarii haddii cilmigaas ay dan ka hayso masaajidkayga ha iigu yimaado ama gurigeyga ha iigu yimaado ayb markii sidaas la yidhi marka fain lam yucjibka haadaa arrintan haddaynan ku cajab gelinaynin buu yidhi fa anta suldaanun min madaxaa tahay adiga famnacnii min almajlisi majaalista cilmigoon sheegaayo haddaad doonta iga manci liyakuuna lii cudurun cinda allaahi yowma alqiyaamati annii laa aktumu alcilma si aniga ilaahay agtiisa aan cudurdaar uga helo inaanu cilmi qarinin oo ninkaas madaxdaa uu ii diiday saas gaarsii u sheeg buwa kaana haada sababa alwaxshati baynahumaa amiirkii isaga meeshay ku kala boodeen marka meeshaas isna marka wuxuu yidhi ma joogi kartid beledkan waa kaa bax ka tag meeshaan qofka hadduu madax ama xoog meel ku haysto waxa weeyaan isaga laftirkiisa shaydaankaa laga yaabaa inuu waxyaabo badan uu ku simbiririxinayo kharaja albukhaariyu ilaa khartanka bukhaari marka wuxuu tegay qaryo layidhaha khartanka oo min quraa samarqanda ka mida wa kaana lahu biha aqribaa dad qaraabo meeshaa ku lahaa fanasala cindahum agtooda u degay qaala cabdulquduus bni cabdiljabbaar fasamictuhu leylata min allayaali habeen habeenada ka mida waxaan maqlay buu yidhi waqad faraqa min salaati alleyli isagoo salaatuleyl ka baxay yaquulu fii ducaa'ihi isagoo ku dhahay allaahumma qad daaqat calaya alardu bimaa raxubat faqbidnii ilayka ilaahu dhulku waa ciriiri buu ila noqday maca wuscihaa yacni ee ilaahu xaggaaga ii oofso riwaayaadka qaar waxay leeyihiin wuxuu yidhi ilaahu inoole hadday nolosha khayr ii tahay idil haddii ay dhimashada khayr ii tahay qaala famaa tama ashahru bishii ma dhammaanin xataa qabadahu llaahu intuu ilaahayba ka oofsaday wa kaanat wafaatuhu leylata asabti bay ahayd lileylati ciidi ilfiri ciidulfidriga habeen ay ciid soo gelaysay oo sabti uu soo gelayay ahayd sanata sittin wa khamsiina wa miatayni laba boqol konton iyo lixdii hijirigu markuu ahaa ayaa marka uu dhintay waxaa dareemay marka mixnada iyo imtixaanka dadka ahlu khayrka ama ahlu salaaxa awliyada ilaahay mixanka iyo shidooyinka inay maraan waxaa laga waa ilaahay baa darajaad ku gaarsiinayo imaamu lbukhaari oo hadda yacni kutubtiisa kitaabkiisa iyo islaamka mansilada uu uga jiro qof walba hadda uu og yahay mixnadaasu soo maray dadkii raalli waa ka noqon waayeen kulligood marka bani aadamku kulligiis raalli inuu kaa noqdo ma suurtoobi karta qofkuna inuu raadiyaba ma aha macnahaas ayb isaga inuu ku dadaalo inuu camalkiisa hagaajiyo camalkiisa isaga taskiye u noqonayo hadhow markaayb dadkan hadda nool maxamed ibni yaxya duhli iyo imaamu lbukhaari iyaa lama noola naga hadda lama nooli haddana maca daalika hadaad shaqayso dadaashid adiga dad danbaa gadaal ka imaanayo oo dadkan tacasubaadkooda iyo midna aan aqoonin kuwaasaa adiga marka acmaashaada hadday anfacdo kuu duceynayan qofka marka waxaa la rabaa un camalkiisa inuu hagaajiyo camalkiisa taskiye ugu filan laba boqol iyo konton iyo lixdii baa marka alimaamu lbukhaari uu dhintay qaryo la yidhaha khartanka ayuu ku dhintay qabrigiisa waxay yidhaahdaan waa mashhuur oo dadku waa booqdaana la dhahaa marka calaa kullin marka imaamu albukhaari waqhtigaasuu dhintay noloshaas dheer buu soo maray khidmadaas weyn ayuu qabtay in kale waxaad fahmaysaa marka ilaahay cidda uu u dooranayo diinkiisa isaga yaqaandad baa bukhaari meeshaasaa laga soo bixiyey isagaasaa marka ilaahay wax badan ku anfacay marka qofka inuu isticaano iyo cibaada labadaas inuu ku dadaalo labadaas maqaam maqaamu iyaaka nacbudu iyo maqaamu iyaaka nastaciin inuu ku dadaalo ilaahay marka isaga ayaa garab qabanaayo intaanan muqadamada marka kusoo gebagabaynayna wabilahi towfiiq sal